maxamed xaashi dhoorre wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug ayaa safar kormeer ah ku tegay deegaanada burijeed iyo jaaw ee gobolka galgaduud ah deegaanadan ayaana waxaa ka furan goobo waxbarasho oo dadka deegaanadaasi ay si isku tashi ah u fureen ugu horeyn dadka deegaanadan ayaa wasiirka ah uga warbixiyey xaaladda waxbarasho iyo baahiyaha ay qabaan
mudane wasiir waxaan rabnaa ilmuhu waa joogaan ma maqna inta joogta labadeeda adduurka jirta waana soo harayna haddii ilaahay idmo saas ha la ogaado wasaaradda waxbarashada ku soo dhowaatay agaasimayaalka iyo guddoomiyaha degmada waxaan u baahannahay wax walba oo dad bini aadan uu u baahan yahay maadaama aan joogno meeshaan nacfigii kaleo dowladdu oo aan ku raynay welina ma soo gaarin waxaan rabnaa nacfiga dowladdu inuuna soo gaaro waxaan rabnaa in wax dheefna soo gaaro in waxbarasho xoog luhuna soo gaarto in dhismana soo gaaraan wax walba oo dowladdu ay dadka ka caawido shacabkaa innala ka caawiyo rayaan badan bay wuxuu ku soo noolay jaaw ciriiri iyo waxbarasho la'aan maantana ilaahay alxamdulilah dugsiyaal badan oo wax laga bartay waxbarasho madni ah oo noocaana wax walba ayaa noo suurtagalay noo bilowday waxaan ka rajaynaya ilaah xaggiisa inaan hore usii soconno intaas kadib meeshaan waad arkaysaan meeshaan oo masaajidka iskuulka waxaa dhistay walow ay nagu dhiiro geliyeen rag dhallinyara oo reer guraceel ah oo dhammaanba dadka tolka ee ka mid ah oo deegaanka ka socda dhismahaas deegaanka waxayna u dhisayeen fuusto markay riixad ogoshaal riixaa in aan riixad ogolaanno oon wax uun muujinno waad u jeeddaan waa jiingado simbaawi waa noocan loo dhisay waxay leey maaan wax kuraasa ma laha iyo lacag tiri midna ma leh derbi ma laha way u muuqataa arigu hadduu rabo wuu ka xoranayaa awooddii shacabka deegaanka jaaw intay awooddooda la ekaatay intaas waaye wasiir dhooree oo la hadlayay bulshada deegaanadan ayaa ballan qaaday inka wasaarad ahaan ay diyaaru yihiin inay ka jawaabaan baahiyaha deegaanadan ka jira dhowaanna ay wasaaraddu geenayso macallimiin dowladdu mushaarkooda bixiso ka dowlad ahaan waxa ugu wanaagsan oo inay waxbarashadu joogto noqoto keeni kara waxaa ka mid ah in macallin joogto ah la haysto maanta macallin joogto ah ad haysatiin ama geed hoostiis dee wax ku dhigo ama jiingad hoostiis waxaa ku dhigaa macallin ayaad haysatiin tartan ku soo baxay aqoontiisa ku soo baxay dhowr kun oo macallin ka soo dhex bahayaad haysatiin macallimiintaas inaad soo dhowaysaanaa la rabaa inaad dhiiri gelisaanaa la rabaa inay deegaankiinna ay u arkaanaa la rabaa deegaan aysan ka kayganaynin deegaan aysan dareemaynin inay meel ay ka qaloonayaan inay yimaadeen inaad la shaqaysaanaa la rabaa waxay waxbarayaan ilmihiinna waaye adinkaa ku intifaacaya adinkay ay wax idin tarayaan cidda ugu horayso bulshada inay wax tari doonaan ka sokow qofka ugu horreeya ee ilmahan hadday wax bartaan intifaacsanaya howaa adinka aadan runtii idinkugu baraarujinaa dadaalka aad samayseen oo barujeedda aad ka samayseen waa midda keentay in maanta macallimiin dowladda ka socda oo gaar ahaan saamigii dowladda galmudug ay lahayd in ay joogaan barujeed ay ka shaqaynayaan runtii sharaf ayay noo tahay macallimiin in macallin heer jaamacadeed ah uu barujeed ka shaqaynayo oo jaamacad ka soo baxay inuu ilmihiinna wax u dhigayo ama geed hoostiis waxa lagu dhigto ama daaro oo mukeyf ka shiran yahay micnaha waxa lagu dhigtee macallinka meesha la keenay tayadiisa ayay ka shiran tahay waxaa la ii sheegayey hadda oo lai xasuusinayey macallinka hadda soo xaadirayo halkan jooga inuu ka mid ahay macallimiintii buundooyinka ugu sarreeya ku baasay deegaanada jaaw iyo burujeeda ayaa ka mid ah deegaanada dhowaan ay gacanta dowladdu soo galay iyadoona horumaro dhinacyo kala duwan ah ee bulshada deegaanadan ku haaminayaan